kulanka oo ahaa mid isxog weydaarsi ah ayna qabatay hay-adda tayodhowrka puntland ayaa ka dhacay magaalada garowe waxaana goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha puntland iyo khuburo dhanka khirbadda tayodhowrka ka caawiya hay-adda tayodhowrka puntland kulanka waxaa faray wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha puntland cabdiraxmaan xasan yuusuf isagoona ka hadlay kulanka iyo xilliga uu ku soo aaday maanta waxaa inoo hergelay laba dukumenti aada muhiim u ah dukumentiga koowaad ee baarlamaanka u ansixiyey waxaa weeyaan waa tareefadii lacagta lagu qaadi lahaa ee quality controlka oo muddo soo jiitamayay wixii ka horreeyey kala fadhiga hadda baarlamaanka waxay ahayd piloting wax loo yaqaano bal bulshada maxaa laga qaadi karaa ganacsatada wix wax dhoofsanayay wax wax soo dhoofinayay bulshadii ganacsatada ahaa iyo dowladdii iyo waaxdiba waxay isla soo dhirandhiriyeen kama dambaystii in in la ansixiyo tareefadii lagu shaqayn lahaa maantu ay taariikhda tahay saddex iyo tobanka bisha agast labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaa sidoo kale inoo horgeli doona insha allah qorshe howleed saddex sana ah oo shaqada lagu lagu sii dirdirgelin doona insha allah qorshahaasi marka la daha furaya qof walba oo halka fadhiya oo kasoo qayb galay mataqaanaa dee tababarkaani waxaa laga doonayaa waayo aragnimadiisa xirfadiisa aqooneed waxa weeyaan iyo kartidiisa iyo caqligiisa inuu ku biiriya wixii suurtagaloo inoo shaqaynayana mataqaana ay taabageliyaan oo baritaabtaan wixii aan isleenahay markaasi suurtagal maahana si wada jira loo wada dhan yahay iyadoo laga dooday in mataqana markaa laga saaro sidaa darteed marka waxaan filayaa dadka halka fadhiya oo uga horeeya agaasimaha waaxdaasi in ay shaqadata maanta ay si wanaagsan u gudan doonaan insha allah shaqada gudashadeena waxay ku xihan tahay dulqaad sabar iyo waxa weeyaan iyo dadkii oo mataqaanaa dee isu tanaasulo oo qof walba qolfka ra'yigiisa dhegeysta soomaalida waxay tirahdaa hadal hadalma dheera marka sidaa darteed kooxal idin qaybin doona baa dhici doonta insha allah group discussions oo macnaha mataqana mawduucyada laga doodi doonaa waktiga laidin siiyey inaad macnaha tixgelisaan iyo adinkoon mataqaanaa aanan kaa kicin adinkoon mataqaanaa doodin aan ku dheeraan inaad hadalkii soo koobtaan oo macnaha aad huftaan baa linka doonaya khabiirka waa arag badan buu leeyahay waxaan rajayn doonaa insha allah inuu mataqaanaa dee kooxaha mataqana laisu qaybiyey mataqana gurubyada inuu kor meeri doono magaranaysa hadde koox wal meesha wax marinaya inuu eegi doono wixii taladiisana idin kusoo kordhin doono insha allah hay-adda tayodhowrka puntland ayaa madaxweyne gaas uu daafuray bishii sideedaad sanadkii hore markaasoo looga dhawaaqay magaalada boosaaso salaad aadan maxamed waa agaasimaha guud ee hay-addaasi wuxuuna halkaasi ka sheegay hay-addan iyo inta ay ka kooban tahay puntland quality control department sida aad og tihiin madaxweynaha dowladda puntland labadii bishii sideedaad laba kun iyo toddobiyo tobankii ayuu ka furay xarunta ganacsiga ee dowladda puntland boosaaso madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntlandna shan iyo tobankii bishii sagaalaad laba kun iyo toddobiyo tobankii ayuu wuxuu amar ku bixiyey inaan puntland ka soo degi karin wixii aan haysan shahaadada quality controolka aan waxna ka bixi karin sidaad aragtaanin guddiga ama xubnaha tayodhowrka badeecadaha puntland waxay ka daahfureen lix iyo tobankii bishii sagaalaad laba kun iyo toddobiyo toban dekadda weyn ee magaalada boosaaso puntland quality control department ma bariska ka kooban yahay guddiga tayodhowrka badeecadaha puntland wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo liid ka ah barnaamijkan wasaaradda caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda beeraha iyo waraabka wasaaradda kalluumaysiga iyo wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka sidaad ku aragtaanin shahaadada aad halkaa ka aragtaaniin waa shahaadada waxay soo bartaa qeybaha kala duwan markiiba uu sheybeelku soo saaro sheybaarku hor iyo horan sheybaarka ayaa soo saxiixa sheybaarku markuu ka soo dhaafo madaxay ay khusaysay haddii caafimaadka ay daawo tahay madaxii daawada ayaa soo saxiixa haddii ay beeraha tahay cunno tahay madaxii beeraha ayaa soo saxiixa ugu dambeyntii agaasimaha ayaa saxiixa saddexdaas nooc ayay soo martaa shahaadadu okay waa wixii ah oo sax oo saas ku gudbaaneen ugu dambeyntiina xogayaha hay-adda tayodhowrka puntland ayaa akhriyey waxyaabihii u qabsoomay hay-adda muddadii ay jirtay iyo guulaha la taaban karay ay gaareen quality control hadda siduu wasiir wasiirku sheegayba waxa weeye gobolka bari baa laga soo bilaabay xooggeedu hadda gobolka bari bay ka shaqeysaa waxay u baahan tahay inay expansion sameyso gobolada dhan la wada geeyo waxaa loo baahan yahay marka in staff members tira badan la- in hawshaa loo qaato ofiisyada tira badanna in la furo marka eh, waxaa loo baahan yahay marka in en, la xoojiyo capacitygooda iyo aqoontooda skillskooda xirfadooda in la xoojiyo maadaama waxa laga shaqeynaya ay tahay tayeynta mat- in la- in la baaro tayada mataqaanaa productska mataqaanaa inoo yimaada marka shaqadaas waa shaqada ugu weyn oo noo taala inaanu hadda aan sii dhamaystirno waanu wadnaa tababaradeedii Een, waxaa naga caawiso oo aad iyo aad ugu muhiimsan hay-adda Terranova oo hadda ay ka mid tahay een, een, tababarkan aan u fadhino laftigiisa iyo kuwo kale oo aynu qaban aynu hore inoogu soo qabataba waxaa ka mid ah shaqada kale oo noo taala aan rabno inaan wax ka qaban initiating market surveillance unit faction hadda shaqadii ugu badan waxa weeye waa waa boosaaso een, waxaanu ansixinnay mataqana wax waddanka soo geliya in kon- la controlo sida arkayseen wixii la gubayay oo dhan ayaana mataqaanaa ka yimaada waxaan rabnaa inaanu bilowno hadda bal inaanu productska suuqa lagu hayo in xarumaha caafimaadka bakhaarada in la booqdo inspection teams in loo dira hadda rabnaa shaqadaasaan rabnaa hadda inaan u wareegno iyaduna waa tan la- eh, noogu xigta insha allah waxaa noo noo sii xiga insha allah aan rabnay inaan officeska cusbaa inaanu furno ofisyo cusub xafiisyo cusub inaan furno oo gobolada inta kale inaanu ka furno insha allah inaanu en- en- en- en sidaas oo kale mataqaana airboardada laftigooda inaanu xafiis ka furnaan rabnaa oo waxyaalaha alaabba airboardada kasoo gasha En, magaalooyin badan oo aanan tegin ayaa jirta iyagana aan rabna inaan ofisyo ka furno insha allah Eh, waxaa iyadana ugu dambeysa aan rabna inaan sanadka inta ka dhameysa aanu haddana wadno En, ayna ku mahadsan tahay hadda Terranova inay aad iyaduna nagala shaqeysana waxa weeye enhancing publicity and public awareness cawaaqibta ugu hor- ugu horeysa oo na- na soo food saartay waxa weeye in dadkii bulshadii weliba bulshada xagga kuwa ganacsatada iyo inaysan ku baraarugsaneyn ahamiyadda quality controlkii marka iyadana in laga qayb qaato bal in en- en wacyigelin la sameeyo inay ogaadaan ahamiyadda ay leedahay quality control inay waxa kani ay ku laabanayso guryahoodii iyo iyadii inay ku laabanayso marka iyadana en, waa qorshe aan rabna inaanu qabanno haddii ilaahay idmo halkan waxaanu kusoo koobaynaa eh, anaan waqtiga ku dheeraanan Terranova hadda intii ay nala soo shaqeynaysay waxyaalihii ugu waaweynaa ay nala qabatay waxaa ka mid ahaa inay eh, nala naga naga caawisay ama sponsor garaysay opening ceremony-gii departmentiga sida la sheegay labadii bisha labadii kun iyo toddobiyo toban ka dhacay waxay wax ka qabatay mataqaanaa eh, noo qabatay conduction workshop eh, oo isagana dhacay mataqaanaa labaatan iyo toddobadii September laba kun iyo toddobiyo toban sidoo kalena waxa ay wax ka qabatay mataqaanaa training wuxuu noo qabtay isla khabiirkan uu no- no- naga caawinayay inspection methodska and tools and sampling techniques iyaduna waxay dhacday January laba kun iyo sideed iyo toban sidoo kale waxay ka qayb qaadatay qalabaynta xafiisyada ay ka qayb qaadatay haddana waxaan u fadhinaa en, shaqadii ugu dambeysay oo ahayd mataqaanaa in strategic plankan laftigiisa bal in en- en- en balaaniskii hore oo jiray in lasii badiyo lasii badiyo waa maxay challengeska ugu badan aan face garayno waxaa ka mid ah challengeskaas lack of capacity sidaan usoo sheegnay weliba specifically xagga inspectionka iyo testingka waan kasoo gudubna xaggii en, responsibilityga iyo en, qolo qolo qolo walba rolleskooda iyo responsibilitygooda hadda inspectionka iyo testingka halkaasaan rabnaa inaan usii gudubna insha allah hadda waxaan rabnaa capacity buildingka sida wax loo baaro alaabta loo baarayo oo laabka en, in testiyo noocaas aanu qabana hadda laga bilaabo lack of understanding xagga mataqaanaa eh, iyadana waxaa caqabad ka jirta importancega quality control laftigeeda aysan la fahansanayn aan la fahansanayn oo ca- caqabad iyaduna ay ka timi Eh, lack of operating costs waxaan jirin iyadana xaqiiqa mataqana operating costs consistency inaysan jirin very low awareness and advocacy for quality control proj- projectska laftigooda waa- waa jirtaa in advocacy aysan jirin tiro badan oo loo qabto quality controlka shortage of lab instruments inay jirto laftigeedana qalabyadii labkii laftigooda inay eh, yar yihiin oo u baahan yihiin mataqana in lasii tirabadiyo in lasii tirabadiyo Eh, way forwardka waxyaalaha noo sii qorshaysan inaan qabanno waa iyaduna waa kuwaasaa puntland ayaa waxa ay qaadatay hanaanka tayo dhowrka bariga afrika kaas oo ah mid ay ku dhaqmaan wadamada deriska aynu nahay waxaana hadda la hubiyaa wax walba oo puntland soo gala tayada ay leeyihiin iyadoona hay-addu ay xafiisyo ka furanayso gobolada kala duwan ee dalka cabdixakiin xuseen xasan raadiyow daljir garawe